بsm الlh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رasuuli الlh slى الlه عlyh وعlى آlih وصaxbh وsلم اllahuma wafqna min اlأqوال والأعmاl lma تxibه وترضى waxaa dersigeenna caaw uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo koob iyo labaatanaad ee suuratu aali cimraan waxaanu ku joogaa aayadda boqol iyo saddex iyo kontonaad allah waxau idhi subxaanah waid gadowta min ahlika tubawi'u lmu'miniina maqaacida lilqitaali wallahu samiicun caliim haadihi alaayaat waxay caawa ka hadlayaan qisatu badrin wa uxud laba qiso oo la yaab iyo cajo badan oo khaswadii iyo duulaankii uxud iyo kii beder kale ah waxaa horreeyey sanadkii labaad ee hijiriyada waxaa dhacday khaswadii beder oo horreysay toddobiyo tobankii ramadaan maalin jumco ah sanadka labaad ee taariikhda hijrada rasuulka sala allahu calayhi wasalam khulaasadeeduna waxay ahayd nebi moxamed iyo saxaabadiisu markii ay ka soo hijroodeen maka ee ay madiine yimaadeen waxay muhaajiriintu ka soo baxeen wax alla waxay lahaayeen hanti iyo hoy iyo maal gaaladii quraysheed iyo ree makaana kala hadhay iyagoo fuqaraa ah oo diintoodun la baxsanaya laakiin duunyo kale aan wadan ayaa ay madiine yimaadeen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisuba dabadeed halkaas iyagoo deggan ayaa waxa dhacday dee nebi moxamed iyo asxaabtiisa iyo gaaladan quraysheed ee ree maka wax heshiisii uma dhexayn oo dagaal baa ka dhexeeyey marka maadaama waxay hanti lahaayeenna ay uga yimaadeen oo iyagu ay ka haystaan waxay ka war heleen safar qurayshi leedahay oo shaam ka yimid una soo socda ree maka tii baa nebi moxamed iyo saxaabadiisu ay ka war heleen dabeed waxay go'aansadeen in inta dhexda loo galo waxa weeyaan safarkaa quraysheed ee hantida iyo xoolaha iyo maalka uu saaran yahay inay kala hadhaan ilayn xaalad dagaal baa ka dhaxaysa xoolahoodiina iyagaaba ka haysta marka iyaguna hantidan inay ka qaadaan ayaa ay dooneen nebiga iyo saxaabadiisu tii baanay u ambabaxeen dabadeed safarkii quraysheed way ka war heleen nebi moxamed iyo saxaabadiisii inay u soo banbaxeen si ay u qaadaan dabadeed abuu sufyaan oo watay waddadiiba waa beddeleenoo waa uga leexdeen safarkii quraysheed waa ka nabad galay oo nebi moxamed iyo asxaabtiisii gacantooda ma gelin nimankii quraysheedna abuu sufyaan intuu u farriin diray ayaa uu ku yidhi moxamed iyo asxaabtiisii safarkiinnii bay u soo ambabaxeen inay qaadaane kaaliya difaacda oo ka ceshada nimankii quraysheedna waxay cudud iyo cadad iyo hub iyo saanad lahaayeen waxay u soo ambabaxeen inay safarkooda badbaadsadaan dabadeed markii safarkii uu nabad galay ayay isku qabteen ma iska noqotaan dee safarkiinnii nabadgelye mise waa kusii socotaanoo nimanka waa ku duushaan marka abujahal iyo raguu ka mid yahaa yidhi waleeyinaynaan dib u noqonayn ninka maanta damcay safarkeennii inuu dhexda ka qabsado dee inna kuwii nagu socdaa marka halkuu jooga waa inaynu ugu tagno markaa beder ayaa ay yimaadeen oo halkaa ay soo degeen dabadeed nebi moxamed iyo asxaabtiisii oo iyagu wax dagaala aan ku talagelin tiradooduna ay yar tahay oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin aan ka badnayn wax saanad iyo hub badanna aan haysan iyo dee nimankan quraysheed ee dagaalka ku soo talagalay ilaan qoladani safarkanunbay islahaayeen qabsada eh dagaalba umay socon laakiin nimankii quraysheed oo kun nin ka kooban iyo fardahoodii iyo saanadoodii iyo tiradaa yaree dhowrka dhowrka boqol een weliba dagaal ku talagelin ayaa beder iska helay ilaahay tabaaraka wa tacaala fadligiis iyo deeqdiis waxa uu ahaa dagaalkii ugu horreeyey dhaca waxaanu noqday yowmulfurqaan maalintii ilaahay xaq iyo baadilka kala soocay oo nebi moxamed iyo saxaabadiisu iyagoo tiro yar oo cadad iyo cudud iyo cuddaba laga badan yahay ayaa haddana ilaahay guuleeyey gaaladiina uu jabiyey waxaa dhacday raggii madaxyaweyntii quraysheed ee u soo bu'ayey ee dagaalka doonayey qoortaa laga guray abujahliya baa ka mid ahaa marka madaxyaweyntoodii toddobaatan waa laga laayey toddobaatanna gacantaa lagu dhigay inta kalena cagahay wax ka dayeen waa halka ilaahay uu leeyahay walaqad nasarakum allaahu bibadrin wa antum adilla fattaquu llaha lacallakum tashkuruun marka casharkaa ama dersigaa beder waxaa ku sugan cibro weyn oo lagu waantoobo wax lagu qaato cibrada ama casharka ku suganna waxa uu yahay anna annasra laysa bikasrati laysa bikasrati alcadadi waalcudad guusha iyo nasrigu ma aha farabadnaanta iyo saanada iyo hubka wama annasru ila min cindi illaahi alcasiizi alxakiim annasru biطaacatih waalhaziimatu bimacsiyatih markaa darsiga beder wuxuu cashar lama ilaawaana u yahay waxaa lagu guulaystaa inaanay ahayn farabadnaan iyo hube ay tahay taaco iyo toosnaan kaasi waa cashar waana beder darsiga labaad waa ghaswatu uxud oo iyaduna cashar iyo cibro u ah in waxa lagu jabaa aanay yaraan ahayn ee ay tahay macsiyo iyo khilaaf iyo tafaruq lagu dhaco waxaa dhacday markii gaalada beder lagu jabiye birta laga aslay ayaa iyagoo dee aada muslimiinta ugu ciil cunsan oo ciil iyo cadho u go'san ayaa waxay yidhaahdeen sannad gudihii waa inaynu ku diyaargarowno oo hub iyo saanad iyo rag waxaynu haynaba aynu u urursanno sidaynu moxamed iyo asxaabtiisa isaga dhicin lahayd nimankii quraysheed sannad dhammaystiran bay diyaargarow ku jireen dabadeed sannadkii saddexaad ee taariikhda hijrada waxa weeyaan bisha shawaal labiyo tobankeedii maalin sabti ah ayaa markaa khaswada uxudna ay dhacday siday u dhacdayna waxay ahayd waxaa soo anbabaxay nimankii quraysheed oo saddex kun oo nin iyo saanadoodii iyo hubkoodii wata beder kun bay ahaayeen laakiin uxud saddex kun oo nin bay ahaayeen oo fardahoodii iyo ciidankoodii u dhammaystiran yahay nebiga markii loo sheegay quraysh inay u soo anbabaxday siday madiine ugu soo weerari lahaayeen nebigu saxaabadiisii buu la tashaday wuxuu yidhi waa laynagu soo socdaaye maxaa tala inoo ah waxaa laysku qabtay ma madiine gudaheedaynu kula dagaalannaa mise bannaankeeda waxaa ra'yigii lagu guddoonsaday oo lagu go'aamiyey in bannaanka loola baxo oon dumarka iyo carruurta iyo madiine dhexdeeda aan laysugu iman markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam maalin jimco ah ayaa salaaddii jimco dabadeed ayuu ciidankii la anbabaxay ciidankii halkaa buurtaa uxud waxaa dagaalkuba dee macrakatu uxud loogu magac daray waa halka dagaalka asal iyo gundhigu ahayd rasuulku buurtii ayuu sinta saaroo dhabarka ku tiiriyey madiinana waa soo qaabilay waayo xaggan dambe buurta dee cidi kama soo fuuli karta bannaankaana waa la arkayaa cidda ka soo socota buur yaroo la idhaha jabalu rumaat ayaa iyaduna oo buurta weyn ka sokaysa ayaa niman warmooley ah oo konton nin ahay oo cabdilaahi ibnu jubayr uu wato ayuu iyagana buurtaa yar buu saaray ee jabalu rumaat loo yaqaan wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam idinku rumaadiyey halkaa buurtaa yar si aan halkaana looga soo dhabarjabin halkaa ka soo daadegina saaraada oo cadowga wixii xaggaa nagaga imanaya naga difaaca haddaannu guulaysanno iyo haddaannu guuldarraysanno toona labadas labada marxaladood midnaba guul iyo guuldarra toona halkaa ka soo dhaadhicina bartaa idinku taagnaada nebigu sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisii waa safay oo ciidankii waa qaybqaybiyey qolo walba goobtii halkii ka dagaalgelaysay ayuu fadhiisiiyey waid kadowta min ahlika tubawi'u lmu'miniina maqaacida lilqitaali wallahu samiicun caliim waxaa dhacday nebigu sala allahu calayhi wasalam kun nin ayaa u watay halkay gaaladu saddex ka ahaayeen kun nin bay saxaabadu ahaayeen laakiin waxaa la socday saddex boqol oo munaafiqiin ahoo dee waxa weeyaan nimankii ciidankii munaafiqiinta ee cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul iyo raggiisii rag munaafiqiina ayaa la socdo fara badan waxaa dhacday markaa cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul markii dhexda la sii socday ayaa wuxuu yidhi war meesha dagaalma yaalle dib inoo celiya saddex boqoloo nin buu dhexda kala noqday uxudba lama gaadhin cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul oo madaxii munaafiqiinta ahaa saddexdaa boqol markuu cabdilaahi ibnu ubayun dib ula noqday ayaa raggii saxaabada ee mu'miniintana qaarkood werwer iyo cabsiyo ku dhacdo ay ku dhowaadeen iyaguna inay dib u laabtaan waa kuwa ilaahay ku tilmaamayo id hamma ataa'ifataani minkum an tafshala wallaahu waliyuhumaa wa cala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun labadaa daa'ifo waxay ahaayeen laba daa'ifo ansaar ka mid ahoo ree banuu salima oo khasraj ahaa ree khasraj iyo ree banu xaarisa oo ansaartii ree aws ahaa labadaa kooxood ree banu salima iyo ree banu xaarisa ayaa waxay damceen inay dib u laabtaan markay noqd arkeen saddex boqol oo nin oo dib u laabtay laakiin ilaahay baa sugay oo dib umay laaban laakiin way ku hamiyeen uun calaa kullin saddexdaa boqol iyo munaafaqa watay markay laabteen intii hadhee baaqigii nin walba iyo qolo walba halkuu rasuulku dhigay iyagoo yaallo taagan ayaa dagaalkii bilowday dagaalka bilowgiisii hore guusha iyo gargaarka waxaa lahaa muslimiinta walaqad sadaqakum allaahu wacdah id taxusuunahum biidnih xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri wacasaytum min bacdi maa araakum maa tuxibuun minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira waa halka alla uu leeyahay ilaahay wuxuu idiin ballanqaaday waa idiin rumeeyey markaad ragga gumaadaseen ee aada laynaseed laakiin markii aad iskhilaafteen ee amarkii nebiga aada caasideen markii ilaahay idin tusay waxaad jeceshihiin dabadeed oo guush aha idinkoo guul gaadhay marka amarkii nebiga caasideen dee guushii ilaahay waa idinkala noqday oo guuldarra iisu rogtay marka guuldarraduna waxay bilaabantay macrakadii markay bilaabantay markiiba horta muslimiintii ayaa nimankii waxa weeyaan baacsaday oo jabiyey oo eryaday oo gaaladii way jabtay muslimiintiina waa guulaysteen waxaa markaa jabku ka yimid raggii warmoolayda ahaa ee buurtii yarayd uu nebigu saarey uu yidhi halkaa ha ka soo dhaqaaqin ee cabdilaahi bnu jubayr uu haystay ayaa markay arkeen gaaladii oo faydmay oo yaacay oo muslimiintii ay caydhsanayaan ayay yidhaahdeen war gaaladii way jabtee meesha inaga dhaadhiciyo khaniimada aynu ragga la qaybsanne cabdilaahi bnu jubayr oo mas-uulkooda ahaa ayaa yidhi waryaada miyaydaan amarkii nebiga xasuusnayn ha ka dhaqaaqina halkaa may way jabtay gaaladii inakeena aynu khaniimada ragga lagurho la qaybsanne badidoodii way soo dhaadhaceen tobaneeya nin oo cabdilaahi bnu jubayr ku hadhay mooyaane mar alla markaa amarkii nebiga ay jabiyeen ileen halkuu yidhi ha ka dhaqaaqina bay ka dhaqaaqeene ayaa dee khaalid ibnu waliid oo maalintaa uxud gaal ahaa nin dagaalyaqaanana ahaa fardooleydana haystay meeshanna eeganayoo xagga dambe ka joogay ayaa wuxuu arkay raggii oo ka dhaadhacay dee ciidankiisi iyo fardooleydiisiibuu halkii soo geliyey cabdilaahi ibnu jubayr iyo tobaneeyihii la joogayna cagtuu sii mariyey dabadeed muslimiintii labadhexaad bay ku dhaceenoo xaggan dambena khaalid ibnu weliid iyo colkiisii baa ka dhabarjabiyey xaggii horena way soo noqdeen kuwii jabay meel dhexay galeen dabeed nin walba muslimiintii dee markaasaa cagaha wax laga dayey intii tirada yarayd ee nebiga ku soo hadhay mooyaane waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ahaa geesi geesinimadiisa aan cid gaadhi karta aanay jirin saxaabadu waa kuwii lahaa markay arrintu ugu culus tahay nebigaa baanu gaashaan ka dhigan jiray isagaanu ka ag dhowaan jiray ka noogu geesisani ka nebiga noogu dhow buu ahaan jiray halkuu istaaga kama dhaqaaqi jirin nebigu isagoo u yeedhayo le ilaya ilaya cibaad allah ayaa waxa weeyaan la kala yaaco cagaha wax laga dayay idan aayaadku waa inoo iman doonaane uxudna maxay darsi u tahay iyadoo la fara badan yahay oo raggu kun saxaabi ay ahaayeen walow badhay dib uga laabteen iyadoo dagaal lagu tala galay oo loo diyaarsan yahay waxaa lagu jabay amarkii nebiga ee la jabiye la khilaafay sababkiisa ayaa hasiimadu ku dhacday marka labadaa tusaale uxud iyo beder waxaynu ka qaadanaynaa waxa lagu guulaystaana waa daacada waxa lagu jabaana waa macsiyada dee maanta ummadda islaamku innakoo og heerka ay ka marayaan macaasida iyo xadgudubka dee guule halkee waa imani ilaa ay u noqdaan dariiqii rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka khulaasada ama duuduub ahaan ee qisada ghaswati uxudin wa badrin iyadoo khulaaso ah waa intaas aayaadkana waa inoogu imanayaan waxaa kaloo aayaadku ay tilmaameen maa yajibu cala almu'miniina mima yunajiihim min annaari wa yudkhiluhum aljanna waxaa dadka mu'miniinta ah waajibka ku ah ee jannana ay ku heli karayaan naarna ay kaga badbaadi karayaan oo waxaa la yidhi ya ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu riba adcaafan mudaacafa waataquu llaha lacalakum tuflixuun waataquu nnaara alatii uciddat lilkaafiriin wa atiicuu llaha waalrasuula lacalakum turxamuun marka waxaa loo diiday muxaramaadkii naarta lagu mudanaayey si aan loo cadaabin waxaa la amray waajibaadkii jannada lagu helaayey si loogu naxariisto oo wa atiicu llaha waalrasuul waxa kale oo aayaadka ku sugan wujuubu lmusaaracati ilaa asbaabi aljannah in loo degdego asbaabta janno lagu helaayo wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalard uciddat lilmuttaqiin dabeed waxaa la tilmaamay sifaadka muttaqiinta la tiriyey waxaa kaloo laynoo sheegay أن سنن الله في عباده لا تتغير ولا تتبدل dariiqada iyo caadada iyo sunnada ilaahay hore u jideeyey ee ah inuu gaalo halaagayo ambiyada iyo umamka raacayna uu yacni u gargaarayo sunnadaas soo jireenkii ma doorsoomayso ee waa daa'im qad khalat min qablikum sunan fasiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin waxaa kaloo la tilmaamay ana ariiqa aljannati maxfuufun bilmixani walmasaa'ib ariiqa jannada loo marayaa dee mixan iyo qodax badan baa ku duugan oo dulqaad u baahan aayarun la yska geli maayo jannada ee waxaa ka horeeya qodax badan oo ku mudaysa sabir iyo jihaadna u baahan am xasibtum an tadkhuluu ljannata walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam alsaabiriin waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay tadkiiru lmu'miniina bixaali ansaari alambiyaai asaabiqiin min habaatihim cala aljihaad wailtijaa'ihim ila allah waxaa muuminiinta la xasuusiyey ansaartii ambiyadii hore kuwii ambiyadii hore alla u soo diray kuwii garabka iyo gaashaanka u ahaa iyo siday ugu sabrayeen jihaadka allana ay u baryayeen wa ka'ayin min nabiyin qaatala macahu ribbiyuuna kasiirun famaa wahanuu limaa asaabahum fii sabiili illahi wamaa dacfuu wama stakaanuu wallahu yuxibu asaabiriin wamaa kaana qowlahum ilaa an qaaluu rabbana kfir lana dunuubana waisraafana fii amrina waxaa kaloo aayaadka ku sugan altaxdiiru min taacati alkaafiriin wa wujuubu itikhaadi illaahi waliyan wa mowlan wa caaqibati alkaafiriin waxaa laynooga digay gaalo in laga weli yeesho oo sokeeye iyo saaxiib laga samaysto waxaana layna amray in allah laga weli yeesho innamaa waliyukum allahu warasuuluh waladiina aamanuu marka wilaayada dhabta a waata alleh allah baa arrinkaaga tawaliya oo maamula kuuna gargaaraya waxaana weli kuu aad waxa kalood xidhiidhinaysaa bacda wilaayat illaah cidda allah rumaysay ee rasuulka iyo inta waxa weeyaan atbaacdiisa ah kuwaa weeyaan awliyada aad xidhiidhinayso ee walaag iyo maxabbadu ay idinka dhaxaysee gaalada ma aha sow dadka muslimiinta qaarkood odhan maayaan oo gaalada haddaanaan saaxiib ka yeelan sow nagu soo duuli maayaan maraykan iyo ingiriis waxaa lagu yidhi bal illaahu mawlaakum wa huwa khayru nnaasiriin gaala haddaa ka baqanaysaan gargaarihiinnu waa allah cid wax u gargaarto oo u hiilisana allah ugu khayr badan ilaahay ninka weli yeeshay ma iisho cidina wax ma yeesho fa nicma almowlaa wa nicma annasiir waxaa aayaadka u dambeeya asbaabu musiibati almuslimiina fii uxud waana taynu tilmaannay musiibadii muslimiinta ku dhacday maalintii uxud waxa saldhigiya asaaska u ahaa waa macsiyatu rasuuliillaah amarkii nebiga ay jebiyeen allah waxau idhi subxaanah wadkur xusnebi allow dadkana u sheeg id waagii kadowta aad ka tagtay min ahlika ehelkaaga aad ka tagtay kuduwiga asal ahaan waxaa la yidhaha kallahaha arooriyo ama subaxda hore laakiin maadaama nebigu uu baxay salaaddii jumco dabadeed oo gelin dambe ah khadowta bimacnaa dahabta oo kharajta uunbaa looga jeedaa aad tagteed baxday oo dee ma kallihin bacdaljumca bay ahayd wadkur xusnebi allow dadkana u sheeg id waagii kadowta aad ka tagtay min ahlika ehelkaaga aad ka ambabaxdood ka tagtay tubawi'u xaal aad dejinaysa almu'miniina mu'miniinta aad dejinayso maqaacida meelo ay fadhiistaan iyo goobo ay ka dagaal galaan lilqitaali liajli alqitaali dagaalka dartiina aad u dejinayso goobahaas marka maqaacid waa makaanu fadhiisi haddase fadhi uun looma jeede waa maraakisa lilqitaal waa xarumaha iyo goobaha qolo walba ay ka dagaalgelayso ayuu dejinayey ama ha fadhiyaan ama ha taagnaadaane wallaahu allana samiicun waa kii maqal badan caliimun ee u ogaal badan wax walba id wakhti xusnebi allow dadkana u sheeg oo iddan waxaad ka beddeshaa idda hore wa id khadowta id wakhti xus dadkana xasuusi ahamad ay damacdoy doontay daa'ifataani laba kooxood oo minkum idinka idinka mid ah waa reer banuu salimo iyo reer banuu xaariso oo ansaar ka mid ahaa aws iyo khasraje ay labadaasi damceen an tafshalaa inay fulayoobaan oo dagaalka dib uga noqdaan waa markay munaafiqii weynaaye cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul ee saddexda boqol ee nin la noqday markay arkeen ayaa iyaguna baqdeen oo ku dhowaadeen inay dib u laabtaan wallaahu alle ayaana weliyuhumaa gargaarahooda ah jaabir oo labadaa qolo ka tir ka mid ahaa waxa uu yidhi aayaddani annakoo ansaaray nagu soo degtay mana dhibsanayo oo ma necbin mana yacni diidan inay aayaddan inagu soo degtay kol haddii rabbi uu yidhi wallaahu waliyuhumaa waayo ammaan bay u tahay oo haba damcaan inay noqdaan laakiinse may noqon ilaah baana gargaarahooda oo arrinkooda tawalliya taasaa sharaf iyo karaamo ugu filan wallaahu allana waliyuhumaa gargaarahooduu ahaaday iyo arrinkooda ka tawaliyaya markaa may noqone waa sugnaadeen wa cala allaahi alle korkiisa uun falyatawakal ha tala saartaan almu'minuuna kuwa mu'miniintii rabbigoo taladooda ha u dhiibtaan oo ha tala saartaan walaqad nasarakum allaahu wallaahi laqad nasarakum waa idiin hiiliyey allaahu alle bibederin beder waa idiinku gargaaray ceel biyood baa ku yaalay iminkana dee magaalo yaroo qaryo ayay noqotay madiine iyo maka u dhaxayso laakiin xagga madiine u dhow walaqad nasarakum allaahu wallaahi ilaahay waa idiin hiiliyo bibederin beder buu idinku hiiliyey haddaa mu'miniintii tihiin walxaal buu alla idiin gargaaray antum idinku adillatun kuwa taag daran oo ducafaa'a tihiin ee fattaqullaaha alla ka baqa lacallakum tashkuruuna si aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadnaqdaan id wakti ayaa rabbi idiin hiiliyey walaqad nasarakum ullaahu-dii ku xidh idda ilan waa daraf tacalluq u baahane id wakti baa rabbi idiin hiiliyey taquulu aad ku odhanaysay nebi muxamedow lilmu'miniina mu'miniinta aad ku lahayd alan yakfiyakum miyaanay idinku fillayn an yumiddakum inuu idiin kordhiyo rabbukum rabbigiin bihalaathati aalaafin saddex kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ah munzaliina xaal ay yihiin kuwa la soo dejinayo balaa haayo waa idinku filan tahay in tasbiruu haddii aad sabirtaan oo jihaadkiiyo dagaalka u dulqaadataan oo watattaquu alla aad ka baqataan oo wixii laydin fara yeeshaan waxa laydiin diidana isaga durugtaan oo waya'tuukum ay idiin yimaadaan kuwan gaaladiihi min fawrihim wakhtigoodan ama saacaddoodan haadaa ee kani ah isla imikadanna gaaladu idiin yimaadaan hee yumdidkum wuu idiin kordhinayaa rabbukum rabbigiin bikhamsati aalaafin shan kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ah ayaa rabbi idiin kordhinayaa musawimiina xaal ay malaa'igtu yihiin kuwa iscalaamadsanaya ama musawimiina xaal ay yihiin nafahooda kuwa calaamadinaya ama qiraa'ada kale musawamiina xaal ay yihiin xagga alleh kuwa laga calaamadiyey oo astaamo gaara leh marka culimmadu waxay yidhaahdeen calaamadoodu cumaamado cadcad oo ay xidhnaayeen bay ahayd malaa'igtaasi jibriil oo isagu cumaamad cawlan xidhnaa mooyaane waayo kumay iman qaabkii malaa'igta abuurkoodii asalka ahaaye qaab aadamiyo bani aadamnimo ayay ku soo daadegeen oo ay ku yimaadeen allah waxau idhi wamaa jacalahu allaahu huda waxaad u celisaa masdarka laga fahmayo yumdidkumta oo imdaadka ah oo wamaa jacalahu ay ilimdaad kordhintaa rabbi malaa'ig idiin kordhiyey kama yeelin allaahu alleh madadkaa iyo imdaadkaa kamuu yeelin ilaa bushraa bushaare mooye wax kale kamuu yeelin lakum idinka laydinku bushaaraynayo guusha inaad gaadhasaan iyo walitatma'inna si ay u xasisho unbaa sidaa loo yeelay quluubukum qalbiyadiinnu bihi ay bilimdaadi madadkaa iyo siyaadintaa malaa'igta alla idiin kordhiyey in qalbigiinnu ku xasilo guusha inaad gaadhasaana laydinku bushaareeyo waxaa looga daba keenay madadka malaa'igta si aanay u moodin nasrigu inuu malaa'igta ku yimid nasrigu malaa'igta kumuu imane malaa'igta waa bushaare iyo xasiloonaan iyo unbaa laydinku soo diraye waman nasru guushu halkanay ka timid oo ogow waman nasru guusha iyo nasrigu ma ahaanin ilaa min cindi illaah ilaahay agtiisa mooye meel kale guuli kama ahaanin allihii alcasiisi ee haalibka ah ee awoodda adkaa alxakiimi ee xikmadda badnaa ee shay walba halkiisa ku habboon dhigayey marka nasrigu waxa uu ku yimid ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo taacadiisa liyaqtaca walaqad nasarakum ullaahudii un ku xidh waxa ilaahay beder idiinku hiiliyey liyaqtaca si uu rabbi u gooyo darafan qayb ama koox oo min aladiina kuwii ka mida kafaruu gaaloobay waa toddobaatanka la laayey aw yakbitahum ama uu u dulleeyo oo nolol loogu qabto waa toddobaatanka la qafaashee nolosha maxaabiis ahaan loogu qaatay oo fayanqalibuu dabeed ay u noqdaan khaa'ibiina xaale ay yihiin kuwa guuldaraystay oo waxay ku hamiyeeyeen ku hungoobay oo aan helin laysa laka min alamri shay-un aayaddan asbaab dhowraa loo tilmaamaa waxaa ka mid a sababka xadiidka saxiixu ku ansaxay oo ah in rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu yidhi uxud markii la dakhray ee dhooshiisii la jebiyey ee wejigiisa la dakhray ayaa rasuulku waxa u yihi kayfa yuflixu qowmun shajuu wajha nabiyihim riwaayo kalena facaluu hada binabiyihim waxa uu yihi oo siday u guulaysan ama u liibaani dad nebigoodii sidaa ku sameeyey wejigiisii dakray oo dhiiggiisa dhulka u riday dhooshiisii ama iligiisii jabiyey siday kuwaasi guulu gaadhi markaasaa alla uu yidhi laysa laka min alamri shay-un hadday ku dhibaan iyo hadday ku daayaanba aduu arrinkiiyo talada waxba kuma lihid allaale amarka qablan wa bacdan horraysiya dambaysaba allah waxau idhi laysa laka kuma ahani nebi muxamedow min alamri amarka iyo talada iyo tasarufka kownka kaagama sugnaanin shay-un waxbaba wa nakiratun fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum alaa lahu alkhalqu waalamru abuuristiiyo amarkaba allunbaa iska leh taladu waa ta alleh taada ma aha marka arrinka waxba kuma lihid nebi muxamedow aw yatuuba calayhim ilaa an yatuuba ilaa inta uu ka toobad aqbalaya rabbi calayhim korkooda oo kuwanaad la yaabantahe ay islaamaanba ilan toobad aqbalku waa inay diinta soo galaan in badanoo ka midiina maalintii raggii la dagaalamayay nebiga in badanoo ka midii dee waa soo islaamtay abuu sufyaan baaba ka mid ahaa aw yucadibahum allow ama ilaahay u cadaabo oo dee gaalnimada ay ku baxaan oonay kaba soo noqon macnaha adigu talada waxba kuma lihid aw yatuuba calayhim aw yucadibahum awduna waa bimacnaa ilaa ilaa ilaahay ka toobad aqbalo oy islaamka soo galaan ama uu cadaabo oy gaalnimadooda ku baaqi noqdaan ilan labadaa midun weeye fa innahum maxaa yeelay iyagu daalimuuna waa kuwa daalimiina oo dulmi falay oo gaalnimo iyo shirki iyo waxa weeyaan xadgudubba isku darsaday haddaba aw yatuuba calayhim macnaha hadda aynu maray ibnu jariir atabari wuu daciifiyey oo waxa uu yidhi maadaama amarka ilaahay khaayo aanu lahayn meelu ku dhammaado oo mar walba talada alla uu leeyahay in khaayo looga dhiga aw yatuuba aw yucadiba dee ma aha ilan waxaa la moodayaa sidaynu iminka laqbada maray haddii lagu socdo laysa laka min alamri shay-un talada waxba kuma lihid aw yatuuba calayhim aw yucadibahum ilaa an yatuuba calayhim aw yucadibahum ilaa uu ama ka toobad aqbalayo ama uu cadaabayo talada waxba kuma liid oo hadduu ka toobad aqbalo ama uu cadaabo talada ma waxbuu ku yeelan may horraysiya dambaysa midna talada wax kuma leh amarka alluunbaa leh oo addoommadiisa u taliya marka si aan macnaha faasidka a loo moodin ama aan aayadda looga fahmin waxa fiican buu yidhi in jumlo kale loo soo qadaro oo ilaada lagu qaayeynayo jumladaa kale waxay noqonaysaa laysa laka min alamri shay-un waa jumlo sideeda u dhammaystiran waxaad soo qadaraysaa yu'akhiru amrahum kuwaa nebi maxamedow aad la yaabantahe kula dagaalamee ku dakray arrinkooda ilaahay dib buu u dhigayaa aw yatuuba calayhim ilaa an yatuuba calayhim ilaa uu ka toobad aqbalayo ay ka islaamayaan aw yucadibahum ama uu ka cadaabayo ay gaalnimada ku baxayaan fa innahum daalimuun waayo waa daalimiin marka kaasi waa macno saxa talada waxba kuma lihid arrinkoodana allaa dib ugu dhigaya ilaa labada midkood ay dhacayso in badanoo ka mid ihina way soo islaamtay oo dee waa tooba ilaahay waa ka toobad aqbalay qaarkoodna gaallimay ku baxeen oo dee lagu cadaabay waxaa kaloo ku bannaan awya tuubada in lagu xidho liyaqtaca tarafan min aladiina kafaruu aw yakbitahum fayanqalibuu khaayibiin oo macnuhu uu noqdo yacni waxaa rabbi kuugu hiiliyey si uu qolana u gooyo loo laayo kuwana uu u duleeyo nolol loogu qabto aw yatuuba ilaa an yatuuba ilaa alla uu ka toobad aqbalaya calayhim korkooda aw yucadibahum ama uu ka cadaabayo fa innahum daalimuun waayo waa daalimiin dembaabay oo xadgudub iyo dulmi ku dhacay alla waxau idhi walilaah alla ayuunbaa iskale maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku suganaya wamaa fi lardi arlada dhexdeeda waxa ku sugan rabbuunbaa iska leh yakfiru waa u dembi dhaafayaa rabbi liman yashaau cidda uu doono inuu u dembi dhaafo oo wayucadibu waa cadaabayaa man yashaau cidda uu doono cadaabkoodana wallaahu alla kafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariisanaya yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyey ow laa ta'kuluu ha cunina alribaa ribadii ha cunina adcaafan xaal ay tahay libinlaab mudaacafatan oo lasii libinlaabay iyadoo libinlaabiyo lasii libinlaabay oo lasii farabadiyey ah ribada ha cunina culimmadu waxay yidhaahdeen adcaafan mudaacafa laa mafhuuma laha mafhuum mukhaalafo ma leh oo laga fahmi maayo ribadu waxay xaaraantuun hadday tahay adcaafan mudaacafa eh haddaanay libinlaab ahayn oo yar tahay waa bannaan tahay macnaha loo jeedaa ma aha oo qaliiluhaa wa kasiiruhaa sawaa'un fi lxurma xaaraannimada waa isaga mid yarideediyo badideedu marka laakiin adcaafan mudaacafa waa libayaani alwaaqicoo mucaamaladay markaa ku dhaqmi jireen waaqicoodii uunbaa la bayaaminayaa ee maqsuud ma aho mafhuumulmukhaalafa ma leh yaraan iyo badnaan waa isku mid abubakr jaabir aljazaa'iri raximahullah nahrulkhayrka hoose waa xaashiyada aysaru tafaasiirka haddaad eegto wuxuu odhanayaa jaahiliyadii hore riba nasii'aday ku dhaqmi jireen waxay ahayd ninku marka uu qof deymiyo marka hore isagoon dulsaar kula heshiin waxa uu odhan jiray marka wakhtigii uu gaadho ayaa wuxuu ku odhan jiray imaa an taqdi wa imaa an turbi ama dayntaydii ii gudoysi iyadoo inteedii ah ama ii siyaadiyo wakhti aan kugu daro marka laba mid buu noqon jiray oo ama markaasuu siiyaa wixii lagu lahaa oon siyaadaba lahayn ama wuxuu idhaahdaa sanna dib iigu dhig intaana waan ku daray haddana marka wakhtigii gaadhuu odhan jiray imaa an taqdi wa imaa an turbi markaa riba nasii'adoodu daynta dulsaarkeedu sidaasay u socon jiray jaahiliyadii hore laakiin jazaa'iri raximahullah nahrulkhayrka haddaad akhrido wuxuu ku odhanayaa ribada casrigan bunuugta ribowga ay sameeyaan baa ka daran tii jaahiliyadii hore gaaladu ay samayn jireen waayo wuxuu yidhi tan maantu waa ribo naqadaba oo qofkii isagoo taagan baa la odhanayaa intaana qaado intaana waa lagu saaray maba aha wax la sugayo wakhtiga markay gaadho ma la kordhiyaa mise waa laga daayaa marka waxa uu yidhi tani waxay kaga daran tahay dee isla markaa inta naqad loogu dhiibo lacagtii baa la odhanayaa intaasina waa dulsaar intaasina waa deyntii markaa tay jaahiliyadu iyagu sugi jireen wakhtiga tanaaba ka daran buu odhanayaa iyadu naqadka ah ee horeba lagaga heshiinaya intaasaanu ku daray ee qofku uu ku talagelayo yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyey ow laa taakulu ha cunina arriba ribadii ha cunina adcaafan xaal ay tahay libinlaab libinlaabkaasoo mudaacafatan la sii libinlaabay ha cunina waataquu llaha alla ka baqa lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si aa u liibaantaan oo guusha u gaadhaan waataquu ka cabsada annaara naartii ka baqa oo macnaha asbaabta laydinku naaraya dee iska ilaaliya allatii naartaas oo uciddad loo diyaargareeyey lilkaafiriina kuwa gaalada ah wa atiicuu ateeca allaha alle iyo warasuula rasuulka lacallakum turxamuuna likay turxamuu si laydinku naxariisto wasaaricuu u degdega ilaa makfiratin makfiro iyo dembi dhaaf xaggii u degdega makfirada oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay iyo wa janna janno xaggeed u degdega waxaa la yidhi waa min idlaaqi almusababi cala asabab waalmaqsuudu sabab musababkii wixii sababta ka dhalanaya oo janno iyo dembi dhaaf ah ayaa waxaa lagu idlaaqay sababka laftiisii sababtii baana loo jeedaa oo makfirada iyo jannadu waxay ka dhalanaysaa asbaabteeda in la sameeyo waxa loo jeedaana waa sababtii laydinku dembi dhaafi lahaa iyo sababtii laydinku jannayn lahaa sameeya marka waa min idlaaqi almusababi cala asabab maqsuudkuna waxa weeye ay ilaa sababi almakfirati waaljanna waxaa u kala dheeraysaan oo u degdegtaan sababtii laydinku dembi dhaafi iyo sababtii laydinku jannaynayey oo iimaanka iyo acmaasha saalixaadka ah wasaaricuu u degdega ilaa makfiratin ay ilaa sababi makfira dembidhaafka sababtiisa u degdeg oo u kala dheereeya taasoo makfirada oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay iyo wa jannatin wa sababi janna jannada sababteeda janno sababteedana u degdeg oo u kala dheereeya jannada oo carduhaa ballaadhkeedu u ahaaday alsamaawaatu waalardu toddobada samo iyo toddobada dhul oo laysku dhinac qabtay ballaadhkeedu uu leegyahay fa kayfa bituulihaa dherarkeeda maxaad u malayn laa yaclamuhaa ila allah waxaa la yidhaha waana tashbiih baliiq oo xeel dheer oo adaatu tashbiihi baa laga xadfay oo carduhaa ballaadhkeedu assamaawaatu ay ka samaawaati samooyinka oo kale uu yahay iyo walard yacni wa kal ardi arlada dhulalka oo kale uu yahay ballaadhkeedu jannada tilmaantaa lahoo uciddat loo diyaargareeyey lilmuttaqiina kuwa alla ka baqa alladiina muttaqiintaasoo mawsuulka ku sifee muttaqiinta oo alladiina muttaqiintaasoo yunfiquuna bixinaya xoolahooda fi saraa xaaladda ay barwaaqadiyo ladnaantiyo faraxtida ay ku jiraan iyo wadaraa xaaladda ay dhibaatada iyo abaarihiiyo adayga ku jiraanba oo mu'miniintu xilliga ladnaantu waxma bixiyaane xilliga kurbada iyo culaysku haystana waxbay bixiyaan walkaadimiina weeyaan muttaqiintu iyo walkaadimiina kuwa qarsanaya alkayda cadhada ma cadhoodaan lama odhan way cadhoonayaan wayse qarsanayaan oo cadhadooda raadka ka dhalanaya ma fulinayaanoo kuma dhaqmayaan waalcaafiina iyo kuwa iska saamaxee cafiyo weeyaan caninnaasi dadka wallaahu allana yuxibbu waa jecelya almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah ee cibaadada allana hagaajiya dhaqanka makhluuqaadkana hagaajiya mucaamaladooda wanaajiya maca alkhaaliqi wa maca khalqi marka in la cafiyo dadka oo loo dulqaato oo cadhadaada aanad fulin oo wax la bixiyo waa sifaadka mutaqiinta ee jannadana lagu galo laakiin aargoosiga iyo qofka far kugu fiiqa tobankaba ku fiiq iyo cadhada inaad fuliso ooanad cidna waxba u dhaafin dee man shaddada shudid haddaad adkayso adna ilaahay wuu kuga adkayn haddaad dabcisana ilaahay wuu ku naxariisan waaladiina waa kuwa mutaqiintu idaa facaluu marka ay sameeyaan faaxishatan foolxumo iyo dembi weyn waa kabaa'irtii sida zinada iyo liwaadka iyo waxyaabaha la midka ahe aw dalamuu ama ay dulmiyaan anfusahum nafahooda oo dembiyadii kuwa ka sokeeye ay sameeyaan kabaa'ir iyo sakaa'irba waa kuwa markay dembaabaan dakaruu xasuusta allaha alleh mu'miniintu lama odhan ma dembaabaan way dembaabaan laakiin markay dembaabaan way damqadaan oo rabbay xasuustaan fastakfaruu ay fastakfaruu llaaha dabeed ilaahay bay dhaafis u weydiistaan lidunuubihim dembiyadooda oo alla yidhaahdaan allow noo dembi dhaafo waa dembaabnaye waman axadkee baa yakfiru dhaafa addunuuba dembiyada ila allaahu alla mooyaane laa axad waa istifaam inkaari oo bimacna nafyi ah oo waxay la mid tahay walaa yakfiru dunuuba ila allah dembiyada ma dhaafo alla mooye axad kale walam yusiruu waxay ku cadfan tahay faistakfaruu lidunuubihim waayo jumlada waman yakfiru dunuuba ila allaahu waa jumla muctarida oo macduufkiiyo macduufu calayhiga soo kala dhex gashay markay dembaabaan allay xasuustaan oo ilaahay bay dembi dhaaf ka dalbaan walam yusiruu kumana daa'imaan oo kuma sii madaxadaygaan calaa maa facaluu xumaantay sameeyeen walxaal hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin inay dembi ku dhaceen oo ay dareemayaan oo ruuxa muuminkii dadka wuxuu kaga duwan yahay dembigiisu waa damqaa waanu ka soo laabtaa dee munaafiqa iyo faasiqa iyo khayrlaawuhuna midba mid buu usii dhiibayaa oo ka soo noqon maayo alla waxau idhi ulaa'ika kuwaasi ayilmuttasifuuna bimaa dukir sifaadkaa la soo tilmaamay kuwa ku toosnaadee laga helay jazaa'uhum abaalmarintoodu makfiratun waa dembi dhaafoo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday wa jannaatun iyo jannooyin tajri ay qulqulayaan min taxtiha hoosteeda al anhaaru webiyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaalo ay yihiin kuwii ku waaraya fiihaa jannadaa dhexdeeda xaal ay ku waarayaan ulaa'ika kuwaasi jazaahum abaalmarintoodu makfiratun waa dembi dhaafoo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday iyo wa jannaatun jannooyin weeyi tajri ay qulqulayaan min taxtiha hoosteeda al anhaaru webiyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihaa jannooyinkaa dhexdooda ay ku waarayaan wa nicma waxaa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday ajrul caamiliina kuwa camal fala abaalkooda ayaa alla ilahi wanaagsanaaday qad khalad waxa dhab ahaantii u tagtay min qablikum idinka hortiin sunanun waddooyin iyo dariiqooyin baa hore u tegey oo dadkiinnan joogay iyo muuminiintiinnan dee waxa idinka horraysay waddooyin iyo sunan ama gaal iyo islaamba dee dadka joogaa lagula hadlayaa inay ka horreeyeen dariiqooyin hore ilaahay ugula dhaqmay umamkii hore alla waxau idhi qad khalat waxa dhab ahaantii u tagtay oo min qablikum idinka hortiin tagtay sunanun waddooyin iyo dariiqooyin baa hortiin tegey lagula dhaqmay gaaladii dembaabtay ee dariiqa qaldan qaaday ee fasiiruu bal socda oo fil ardi ay calal ardi arlada korkeeda socda oo fanduruu waxaad eegtaan kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu lmukadibiina kuwii xaqa beeniye cidhibtoodii siday ahaatay iyo halkay ku dambaysay bal eega jalaalaynku waxau odhanayaa qad khalad min qablikum sunan wuxuu odhanayaa taraa'iqu fi lkufaari biimhaalihim humma akhdihim yacnii hore waxa u tegey dariiqooyin lagula dhaqmay gaaladii hore oo ah inta markii hore loo kaadiye dabeedna la qabto gacan ilaahay ay galeen marka waxaa la leeyihi in kuwa maanta joogana halkaasa hanti idiin ah haddaad kuwii hore halkoodii martaan allah waxau idhi haadaakani oo qur-aankii bayaanun waa caddayn oo linnaas dadka u ahaatay haadaakani bayaanun caddayn weeyaan caddayntaasoo linnaasi dadka u sugnaatoo dadka wax loo caddaynayo wa hudan iyo hanuun weeye iyo wa mawcidatun waano oo lilmuttaqiina kuwa alla ka baqa u ahaaday bayaanku waa caam oo gaal iyo islaamba waxaa la yidhi haada bayaanu linnaas ilan wahadaynaahu najdayn cid walba xaq iyo baadilka waa loo kala bayaamiyey hase yeeshee hanuunka iyo wacdiga waa la gaar yeelay oo dadkoo dhan maahae lilmuttaqiin waayo iyagaa kuwaan toobo wax ku qaatay allah waxau idhi walaa tahinuu ha daciifina oo ha ka daciifina dagaalka gaaladu ha ka daalina walaa taxsanuu hana ka murugoonnina wixii dhibaato uxud idinku dhacay wa antum idinka ayaa al aclowna kuwa ugu sarreeya ah in kuntum haddaa ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniin ah waxaa alla uu leeyahay mu'miniintiyay haddii uxud dhibaata idinku dhacday taasiyay idiin sababin inaad dagaal ka daashaan ama aad murugootaan waxana hubaaloo hantiyoo la hubaa in haddaad iimaanka ka run sheegtaan idinku aad gacanta sare leedihiin waana xaqiiqo oo culuwiga mu'miniintae bilxujati waalburhaan xujada iyo daliilka ay ku sarreeyaan waa mar walba waa caam laakiin inay cududa milatari iyo xoogga ku sarreeyaan waa taaratan wa taara waayo wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas oo marna gacanta sare dee mu'miniintaa leh marna waa laga helayaa ilaahay waxaa udhi in yamsaskum hadduu idin taabto qarxun dhaawac iyo dhibaata hadday idin taabato idinku dhacdo mu'miniintii faqad massa dhab ahaan waxa u taabtay alqawma qoladii waxa taabtay waa gaaladii qarxun dhibaata taabatay iyo dhaawac midluhu la mida kan idin helay waxaa la yidhi mu'miniintii haddii dhibaato iyo dhaawac idinku dhacay dee gaaladaba dhaawac la mida ku dhacay oo sidaad u xanuunsateen iyaguna waa u xanuunsadeen oo bederba wixii helay dee idinka kala barhkin baa idin kaa kala barhkii baa idin helayoo iyaga toddobaatanna waa ka disheen toddobaatanna waa ka qabsateen iyaguse wuxuu toddobaatanun bay idinka dileen marka in yamsaskum hadday idin taabato qarxun dhaawac iyo dhibaato faqad masa dhab ahaantii wuu taabtay alqowma qolada waa gaaladee qarxun dhaawac midluhu la mida ka idinku dhacay iyagana waa ku dhacay haddaa xanuunsateen dee iyaba waa xanuunsadeen in takunuu ta'lamuuna fa inahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuuna wa tarjuuna min allahi maa laa yarjuun alla waxau idhi wa tilka taasi al ayaamu ee maalmaha an nudaawiluhaa waxaanu warwareejinaynaa bayna annaasi dadka dhexdooda oo al ayaamu duwalun bayna almu'miniina waalkaafiriin maalmuhu way u dhaxeeyaanoo waa ku dhex wareegayaan gaalo iyo muslimiinta oo qoloba waa maalin yowmun laka wa yowmun ligayri marka al ayaamu waynu ku bayaaminay nudaawiluhaana khabarkaynu ridnay waxaa kaloo laysaga dhigi karaa wa tilka al ayaamu mubtadiya khabar nudaawiluhaana waa la xaalayn karaa oo wa tilka taasi lasoo sheegay al ayaamu maalmo weeyaan nudaawiluhaa xaal aanu warwareejinayno maalmahaas ama nudaawiluhaa waanu warwareejinaynaa maalmahaasi bayna annaasi dadka dhexdooda ayaanu wareejinaynaa oo dee maalinna adaale maalinna waa lagaa leeyahay waliyaclama allaahu sida jalaalaynku uu soo qadarayo waxaad soo qaadaa cillo cilladan lagu xadfayo cadfu cillatin calaa cilla oo liyataciduu waxaa sidaa loo sameeyey oo qoloba maalin libinta u helaysaa oo qoloba maalin wax ugu dhacayaan liyataciduu si ay dadku u waantoobaan oo wax u qaataan waliyaclama iyo si uu ogaado allaahu alla aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wayatakhida uuga yeesho minkum idinka xaggiinna shuhadaa kuwa ilaahay dartii u dhinto oo shahiida wallaahu allana laa yuxibu ma jecla addaalimiina kuwa daalimiinta ah saynu hore usoo tilmaannay ilaahay cilmigiisu waa caam oo cilmi cusub oo u soo kordhayaa ma jiro wax hor iyo wax dambeba ilaahay waa ogaa laakiin cilmigan culimmada qaarkood waxay ka cabbiraan cilmu duhuuri waaru'ya oo waa si waaqica looga arko oo dadka loo kala muujiyo yaa mu'miniin dhaba oo shahiidaya yaase munaafiqiina ma gaala oo raadkooda dib u qaadaya si dadka loo kala sooco oo loo kala muujiyo ama waxaa lagu tilmaami karaa cilmigan cilmu thawaabi waalciqaab waa cilmiga uu ka dhalanaya abaalmarintiiyo cuquubadu oo ilaahay addoommadiisa kuma abaalmariyo kumana ciqaabo cilmiguu hore u ogaa waxay samayn doonaan waxase uu ku ciqaabaa amase ku abaalmariyaa waxay ficil ahaan u sameeyaanee uga soo fula markaa kani waa kii oo waa ilaa waaqica ay ka kala caddaato cidda iimaanka la imanaysa ee shahiidaysa iyo cidda aan waxa weeyaan iimaanka dhabta aan ku dhaqmay si ay u kala caddaato culimmada qaarkood waxay cabbiraan liyaclama si uu alla u ogaado maa calimahu azalan wa saabiqan annahu sayaqac biannahu waqaca ficlan si alla u ogaado wuxuu hore u ogaa inuu dhici doono inuu dhacayba ficilhaan si uu ogaado oo waxay halkaa culimmadu markaa tilmaamaan cilmi uma soo kordhin alle oo horeba waa u ogaaye tacalluqa cilmiga uu shayga macluumaadka uu ku tacalluqayaa kala duwan oo marna wuxuu ugu tacalluqay cilmigu inuu waxani dhici doono marna wuxuu ugu tacalluqayaa ficil ahaanba dee inuu dhaco waa kan dhacay waana ka abaalmarintiiyo cuquubadu ay ka dhalanayso marka khulaasatan waxa weeyaan uun waa si wixii ficil ahaan uu u dhaco oo abaalmarin iyo cuquubaba ay uga dhalato marka alla sidaa wuxuu u sameeyey liyataciduu si ay u waantoobaan oo wax ugu qaataan dadku iyo waliyaclama allaahu si alla u ogaado aladiina kuwa aamanuu rumeeye oo wayattakhida uuga yeesho minkum idinka xaggiinna shuhadaa kuwa shuhadaa oo ilaahay dartii u dhinta wallaahu allana laa yuxibu ma jecla aldaalimiina kuwa daalimiinta allah waxau idhi am xasibtum oo ma waxa u malayseen an tadkhulu ljanna amta munqatica haddii laga dhigo waxaa lagu awilayaa bimacnaa bal iyo hamsatu listifhaam waana sida fiican aayaddii boga udambeysan ka tegey waliyumaxis allaahu cillada hore ku cadaf cillada hore ee ahayd wuxuu ilaahay sidaa u yeelay inay dadku waantoobaan kala dadkana kala madho oo kala muujiyo iyo waliyumaxisa si ilaahay u nadiifiyo u daahiriyo allaahu alleh aladiina kuwa aamanuu rumeeyey si uu uga nadiifiyo dunuubta iyo macsiyo waxay galeen oo u daahiriyo oo musiibada iyo mixanka ugu maydho oo jalaalaynku waxau odhanayaa siyuuti waliyumaxis allaahu an yutahhirahum min adunuubi bimaa yusiibuhum si dembiyada uugaga daahiriyo dhibaatada ku dhacaysa ilain masaa'ibku dadka way maydhaan oo dunuubta way ka tirtiraan oo qofka kafaaraad bay u noqdaane marka waliyumaxis allaahu iyo si alla u nadiifiyo aladiina aamanuu kuwa rumeeyey oo musiibadiyo dhibka ku dhacaysa dunuubta ugaga daahiriyo iyo wayamxaqa si uu u baabiyo alle alkaafiriina kuwa gaalada ah am xasibtum waa munqatico bimacnaa bal iyo hamsatulistifhaam ku awil oo bal kaba soo guur hadalkaa hore eh axasibtum ma waxaad u malayseen an tadkhuluu inaad gelaysaan aljannata jannada inaad gelaysaan walxaalna aad jannada gelaysaan lamaa yaclam illaahu ilaahay aan u ogaanin aladiina kuwa jaahaduu jihaaday oo minkum idinka idinka mida oo wayaclama walamaa yaclam aan u ogaanin alsaabiriina kuwa sabraya marka tafsiirka aynu maray waa ka ugu fududo waa in laysku cadfo lamaa yaclam iyo yaclamada dambe oo la yidhaah labada ficilba waa majzuum bilama ilain lamaa sida lamta ayay mudaarica u jasmisaaye marka laakiin labada ficilba iltiqaa'u saakinayn baa kulmay sukuunkii ficilka iyo laamu tacriifka ka dambaysoo saakin ah luqada carabigana laba saakin hadday kulmaan laguma hadli kare eh xarakaa lagaga badbaadaa iltiqaa'u saakinayn waxaana la yidhaha aslulfiraari min iltiqaa'i saakinayn alkasra wax laba sukuun oo kulmay lagaga badbaado waxa asal waa kasro in lagaga badbaado kulanka labada saakin ee kulmay fatxana waa lagaga badbaadi karaa oo likhifatiha sida min annaasiba min innaasi lama odhan min annaasi fatxadu waa firaaran min iltiqaa'i saakinayn marka ficilka hore walamaa yaclamillaahu yaclam bay ahayde labada reeban ee kulmay waa miimta iyo laamu tacriifka ee waxa lagaga badbaaday kasradoo asalkii oo walamaa yaclam illaahu tan dambana wa yaclama fadxadaa lagaga badbaaday iltiqaa'u saakinaynkii oo likhifatihaa fadxadu waxaa la yidhaha waa akhafu lxarakaat xarakaadka afartaata u fudud weeyaan fadxadu sidaasaa loogaga badbaaday laba xarafoo reeban oon lagu dhawaaqi karin inay kulmaan kulankoodii baa lagaga badbaaday kaasi markaa waa ka u sahlan waxaa kaloo bannaan wowda waawulmaciye in laga dhigo ficilkana lagu nasbiyo an mudmara ah oo markaa macnuhu noqdo ma waxaa u malayseen aayarun jannada inaa iska gelaysaan iyadoon alla ogaan kuwa jihaade idinka idinka mid ah wa yaclama wa maca an yaclama iyadoo taa lala qabo inuu alla ogaado assaabiriina kuwa sabrayna oo labadaa arrin oon xasilin oon alla muujin miyaa u malaynaysaan janno inaad gashaan yacni xusuulka labadaa arrin oo wada socdoon dhicin waa aljihaadu waasabru macnaha waxaa la tilmaamayaa dee janno jihaad baa ka sokeeya iyo sabir iyo qodax iyo mixan badan baa ka sokeeya janno intaan la gelin cilmiganna waa kii horeo kala uno horeyba ilaahay waa u ogaa kuwa jihaadaya iyo kuwa sabrayaba eh waa in la kala muujiyo oo waaqic ahaan ficilkii u dhaco si abaalmarintiiyo cuquubada iyo thawaabka ay u mutaan allah waxau idhi markaa taa cadafka iyo jasmada labada ficil baynu maraynaaye am xasibtum bal kaba soo guurtaa hore a xasibtum ma waxa u malayseen an tadkhuluu inaad gelaysaan aljannata jannada walxaalna aad gelaysaan lamaa yaclam illaahu alla aanu ogaan oo aanu kala muujin aladiina kuwii jaahaduu jihaaday oo minkum idinka idinka mid ah oo wayaclama walamaa yaclam aanu ogaanin alsaabiriina kuwa sabrayana aanu ogaan ma taasoon dhicin oon la kala bixin ayaa u malaynaysaanun aayar in layska geli iyadoo layska raaxaysanayo oo dhibaataba aanay dhicin suurtagal ma aha walaqad kuntum wallaahi laqad kuntum waxaa ahaydeen tamanawna kuwa tamaniyo oo jeclaysta almowta geerida min qabli an talqowhu geerida intaydaan la kulmin ka hor faqad ra'aytumuuhu alla ilaahay dhab ahaan geeridii waa aragteen walxaal antum idinku tanduruuna aa eegaysaan oo indhihiinaa ku aragteen halkanna waa min itlaaqi almusababi cala asabab waxaa loo jeedaa sababtii geerida oo jihaadka ah musababkii baana lagu idlaaqo meesha la dhigay oo geeridii ah waxaa loo jeedaana maaha musababka mowdka ahe waa wixii sababaya oo jihaadka ah macnuhuna waxa uu yahay markii macrakadii bedere muslimiintu ku guulaysteen ay dhacday ayaa saxaabo badan oon maalintaa ka qayb gelin waxay aad u tamaniyeen oo uga murugoodeen rag fara badani inay maalintaa maqnaayeen rag fara badan baa markaa waxay tamaniyayeen dagaal kaluunu inuu dhaco si ay waxa weeyaan uga qayb qaataan oo ammaanta raggaa hore la ammaanay oo kale ay u mutaan ajar iyo abaalna u helaan dee uxud markay dhacday ay jabeen ee la yaacay baa lagu canaananayaa waxaa tamaniyaseen wakaa taagane maxaa u taag yacni u joogsan weydeene aad u yaacdeen waa canaan wallaahi laqad kuntum waxaa hore u ahaydeen tamannawna waxaa ahaan jirteen kuwa tamaniyo oo jeclaysta almowta ay sabab almowt geerida sababteedii oo jihaadka ah inaad dagaal gashaan min qabli an talqowhu intaydaan la kulmin geerida ka hor macnaha sababkeeda oo jihaadka ah faqad ra'aytumuuhu alla ilahe geeridii waa aragteen macnaha sababkeedii oo dagaalkii jihaadka ah walxaalantum idinku tanduruuna aa eegaysaan oo arkaysaan miyaa adkaysataan maxaa u yaacdeen wamaa muxammadun waxay soo degtay markii waxa weeyaan saxaabadii ama rag badan baa waxaa la faafiyey war beena oo nebi moxamed waa dhintay markay jabeen uxud war beenaanu ahaay oo la baahiyey dee ragga qaarkood baa waxa weeyaan aad u cabsaday oo waxa weeyaan qaarkood baa diintoodii inay kusii ku sii sugnaadaanba yacnii u baqay inay dibba uga noqdaan oo cabsi baa gashay marka waxaa la leeyahay dee nebi moxamed hadduu dhinto iyo hadduu nool yahayba diinta in la haystaa isaga kuma xidhna eh waxa weeyaan waa uun bashar dadka ka mid oo siay dadku u dhimanayaan u dhimanaya markaa dee inay isaga isku xidhaan ma aha allah waxau idhi wamaa muxammadun nebi muxamed ma ahaanin ilaa rasuulun rasuul mooyaane rasuulka oo qad khalad ay tagtay min qablihi isaga hortii al rusulu rusushii ay tagtay oo isaga hortiiba rusul badan baa dhimatay oo tegey ee afa in maata haddii uu dhinto aw qutila ama la dilo inqalabtum ma waxaa ka noqonaysaan calaa acqaabikum cidhbihiinna korkooda oo maraadkiinna dib u qaadaysaan oo waa ridoobaysaan oo diintaba waa ka baxaysaan waman yanqalib ruuxa noqda calaa caqibayhi cidhbihiisa labadiisa cidhbood korkooda ninka ku noqda ee raadkiisa dib u qaade diinta ka ridooba falan yadura allaaha ilaahay ku dhibi maayo shay-a waxba wasayajzi allaahu ilaahayna waawaa abaal marin doonaa ashaakiriina kuwa mahadnaqa ee ilaahay tabaaraka wa tacaala nicmada uu u galay garta ee ku mahadiye ku caabuda een ka gaaloobin ilaahay kuwa waa abaalmarinaya markaa kuwii markii warka la faafiye dee diintaba ka shakiye ku sigtay inay ka noqdaan ayaa waxaa loogu calool adeygoo niyadiiyo laabta loogu dejiyey nebi moxamed waa uun bashar dee dadka ka midoo say dadku u dhimanayaan u dhimanaya ee hadduu dhinto dee inaad diintiinna dib uga noqotaan ma ahee daa'ima oo ku sugnaada oo marnaba ha ka zuulina xaqa inaad ku sugnaataan waana aayaddii abuubakar uu akhriyey nebi moxamed markii uu dhintay sala allahu calayhi wasalam oo rasuulku markii uu dhintay ee dhimashadii geeridii xaq ahayd ay u timid ayaa cumar ibnu khadaab intuu seeftiisii la soo baxay oo dadka dhexdoodii ka khudbadeeyey uu yidhi carwaa ninka yidhaha nebi maxamed baa dhintay sidii ciiseba loo koryeelaa ilaahay samada u koryeelay mana dhiman car juuq dhaha oo yidhaahda rasuulkaa dhintay abubakar baa soo maray cumar oo dadkii sidaa kule lama hadale aayar intuu weydaartay oo qolkii ama gurigii uu meydka rasuulku yaalle uu galay oo maradii uu ka qaaday oo uu dhunkaday oo uu yaqiinsaday inuu rasuulku dhintay sala allahu calayhi wasalam oo uu yidhi geeridii xaq ahayd ee laguu qoray alla ilaaha waad dhandhamisay ayuu dib u soo baxay abuubakar dadkiibuu la hadlay abuubakar waxa uu ku yidhi man kaana yacbudu muxamadan fa ina muxamadan qad maat waman kaana yacbud allaha fa ina allaha xayun laa yamuut war hooya ninkii muxamed nebi muxamed caabudi jirow nebi muxamed waa dhintay ilaahay ninkii caabudayowna ilaahay waa xayun laa yamuut waa nool yahay dhimanna maayo markaasuu aayaddan akhriyay abuubakar wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum cala acqaabikum waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shay-a wasayajzi allaahu shaakiriin markaasaa cumar uu fahmay oo uu fadhiistay oo dadkii ay kala degeen oo la yaqiinsaday rasuulku inuu dhintay oo la kala dareeray wamaa kaana uma ahaanin linafsin nafna uma ahaanin oo uma cunanto suurtagalna uma aha an tamuuta inay dhimato ilaa biidni illaah ilaahay oggolaanshihiisa qadariga iyo oggolaanshihiisa sharciga ah mooye nafina si kale inay ku dhimataa suurtagal uma aha kitaaban ay kataba allaahu daalik arrinkaa ilaahay waa qoray kitaaban qoraal qoraalkoo mu'ajalan la mudeeyey oo laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruun kamana horaynayaan kamana dambaynayaan waxaa looga jeedaa markaa aljihaadu laa yuqadimu alajala waalfiraaru minhu laa yu'akhiruh jihaadka in laga cararaana ajal dib uma dhigto in la jihaado dagaalka lagu soo cararaana waxa weeyaan ma dadejiso laakiin ruux walba ajal buu leeyay oo jihaadkaad gelaysaanna ajal dambaysay hore u soo dhigi maayo inaad ka baaqsataanna ajali idinku kordhi mayso nin walba ajashiisunbaa u qoondaysanoo u qaadanaya waman axadka yuri doona thawaaba addunyaa adduunyada abaalmarinteeda ruuxa doona ee camalka aakhiriya cibaadaad ku samaynaya arrimo adduunyo maal iyo madaxtinimo iyo ujeeddooyin kale ula niyooda nootihii waannu siinanaa oo minhaa adduunyadaa wax ka mida waxba waa ka siinanaa oo dee adduunyada muraadku lahaa wax ka mida waa heli haddii loo qoray aakhirase nasiib kuma leh kol haddii camalkiisuba adduunyo ahaa waman axadka yuri doona thawaaba alaakhirati aakhiro abaalmarinteeda ruuxa doona ee camalka aakhiree uu samaynaya cibaadada dee daarta aakhiriya alle dartii u sameeya nu'tihi waannu siinaynaa minhaa abaalmarintaa daarta aakhira waa siinaynaa wasanajzii waananu ku abaalmarin doonnaa ashaa wasanajzii waana abaalmarin doonnaa ashaakiriina kuwa mahadnaqa ee ilaahay ku mahadiyo wanaaggu u galo abaal wanaagsan baa ku ayaannu ku abaalmarinaynaa baa alla wuri subxaanah wa kaayin in badan oo min nebiyin nebi ah ayaa qaatala ay dirireen oo ay dagaalameen macahu nebiga alla jidhkiisa ribiyuuna kuwo alla yaqaan oo kaiirun fara badan baa la dagaal galay iyagoo garab iyo gaashaanba u ah ama ribbiyuuna kooxo kaiirun fara badan baa la dagaal galay oo ribbiyuuna ama waa mansuubun ila arabbi oo alrabbaani waa alcaalimu alcaamil waa caalimka cilmigiisa ku camal falee alla yaqaanka ah ama ribbiyuuna waa mansuubun ila ribba oo wahya aljamaaca waa kooxda marka ama koox fara badan baa la dagaal gashay ama rag rabbi yaqaan oo caarifiina la dagaal galay labadaba waa lagu fasiray wa ka-ayin in badan oo min nebiyin nebi ah ayaa qaatala waxaa la dagaal galay macahu nebiga alla jidhkiisa ribbiyuuna kuwa rabbi yaqaan ah oo waxa weeyaan caarifiin oo toosan oo kaiirun fara badan ama kooxo fara badan baa la dagaal galay oo famaa wahanuu may fulayoobin oo maa jabunuu ayuu odhanayaa jubni ayuu ku fasirayaa suyuutigu marka famaa wahanuu may fulayoobin kuwaasi limaa liajli maa shay dartii umay fulayoobin kaasoo asaabahum haleelay oo fii sabiili illaahi ilaahay dartii u haleelo ugu dhacay oo dhimasho iyo dhaawac ilaahay dartii wixii ugu dhacay dartii umay fulayoobin oo umay baqan wamaa dacufuu manay daciifin oo dagaalkii kamay taag daraynin wama stakaanuu isumanay dullaynin cadowgoodii oo ismay hoos dhigin wallaahu allana yuxibu waa jecelya asaabiriina kuwa sabra wamaa kaana qowlahum wamaa kaana ma ahaanin qowlahum hadalkoodu kuwa alla yaqaanka ah ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye wax kale hadalkoodu ma ahaanin rabbanaa rabbigayow ikfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa dembiyadayada iyo wa israafanaa xadgudubkayaga fii amrinaa arrinkayaga aanu ku xadgudubnay wa habbit allahayow sug aqdaamanaa gomadahayagana ilaahayow sug wa habbit aqdaamanaa allahayow gomadahayaga sugoo wansurnaa nooga hiiliyo nooga gargaar cala alqowmi qolada alkaafiriina ee gaalada ah fa aataahum waxa uu siiyey allaahu alleh thawaaba adunyaa adduunyada abaalmarinteedii ayaa uu siiyey oo guushii iyo khaniimadii ah wa xusna thawaabi alaakhira iyo aakhiro abaalmarinteedii wanaagsanayd oo jannada iyo rabbi inay arkaan ah wallaahu allana yuxibu waa jeceliya almuxsiniina kuwa samafala yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow in tutiicuu haddii aad adeecdaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay haddaad adeecdaan yaruduukum waxay idiin celin doonaan calaa acqaabikum cidhbihiinna korkooday idiin celin doonaan oo diinta dib bay idinka celin doonaan oo riddo iyo gaalnimo ayay idiin sababi doonaan fatanqalibuu dabeed waxaad gadoomi doontaan ama aad noqon doontaan khaasiriina xaalaatiin kuwa khasaaray oo raasamaalkii ugu qiimo badnaa ay haysteen waaye oo diinta addiinu ra'sulmaali fastamsik bihi fadayaacuhu min acdami alkhusraani bal illaahu mawlaakum bal kaba soo guurhada kaa hore eh allaahu alle mawlaakum waa gargaarihiinna biyo ka arrinkiinna tawaliyaya waa basha markaynu idraab intiqaaliya ka dhigno oo min kalaamin ilaa kalaam haddaad ibtaali burina ka dhigtana bal iskaba daaya inaad addeecdaan oo ha addeecina eh allaahu alle ayaa mawlaakum gargaarihiinna arrinkiinna tawaliyaya wa huwa alle khayruunnaasiriina kuwa wax u gargaara ka u khayr ka badan weeyi sanulqi waxaanu ku tuuri doonnaa ba alla wuhi fii quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda kafaruu gaaloobay alrucba argagax ayaanu uurka iyo qalbiga kaga tuuri doonnaa bimaa ashrakuu billaah maadu waa masdariya ee ficilkana masdar ka keeno bimaa ashrakuu ay bisababi ishraakihim billaahi la wadaajinta ilaahay ay la wadaajiyeen sababkeedaannu argagaxa ugu tuuray maa shay ilaahay cibaadadiisa ay la wadaajiyeen shaygoo lam yunazil alla aanu ku soo dejinin bihi shayga sultaana wax xuja ama daliil ah waa libayaani alwaaqic waxaa la caddaynayaa uun shirki kastaa inaanu xujo iyo deliiltoono lahayn laakiin ixtiraas meesha kuma jiro oo shirki deliilihii dee ma jiro waxay la mid tuuntaynu soo tilmaanno wayaqtuluuna alambiyaaa bikayri xaqin yahuuddu ambiyada xaqdarray ku laynayeen dil kastoo nebi la dilaa waa xaqdarro laakiin waa uun sifa kaashifa oo waxaa la sii caddaynayaa uun xaqdarraday ku dilayeen tanna waxaa la sii bayaaminayaa uun xujo la'aanta shirkigu wax daliilu cuskada aanu lahayn wamaawaahum hoygooduna annaaru naar weeyi wabiisa waxaa xumaaday maswa daalimiina kuwa daalimiinta ah ee dulmiga weyn ku dhacay waa gaaladiiyo mushrikiintae allayle hoygooda ayaa xumaaday oo almaqsuusu bidammi annaaru waa naartaasa ta waxa weeyaan cayda iyo ceebtata lagu gaaryeelayaa waa hoygooda naareed waalciyaadu billaah argagaxaana nebigu waatuu ku tilmaamay nusirtu birucbi masiirata shahrin bil in loo socdo ayaa laygu kaalmeeyey cadowgaygu inuu iga sii argagaxo gaalada markuu masaafo bil loo socdo usii jiro ayay lugaha iyo bowdyaha isla dhici jireen argagax marka dee waa marka xaqa iyo diinta sideeda loogu socdo cidda rasuulka waafaqdee sunnihiisa ku suganna rucbigaa iyo mahaabadaa nebigu u lahaa qayb iyo nasiib bay ku leeyihiin laakiin waa marka sunnada lagu sugnaado ee dadku ay toosnaadaan haddii kale waxba laysaga kaatirin maayo cid walba waa kuu soo bedheedhi alla waxau ihi walaqad sadaqakum allaah wallaahi laqad sadaqakum allaahu ilaahay waa idiin rumeeyey wacdahu yaboohiisii uu idiin ballanqaaday guush iyo gargaarka inaad gaadhaysaan id wakhti ayuu idiin rumeeyey taxusuunahum aad miyir tirayseen ama dareen tirayseen alxisu bay ka timid oo waa dareenka dareen tiristuna ruuxa waa inaad disho dareemahuba dee ka dhinto marka wakhtigaa laynaseen ee gumaadaseen unbaa loo jeedaa walaqad sadaqakum allah waa uxude waa khaswadii uxud oo dagaalka bilowgiisa waa kuwii guusha gaadhay xagga dambey ka jabeen markay dambaabeene marka alla waxau ihi walaqad sadaqakum allaahu wallaahi ilaahay waa idiin rumeeyey wacdahu ballantuu idiin yaboohay guusha id wakhti ayuu idiin rumeeyey taxusuunahum aad dilayseen oo aad miyir tirayseen biidnihi ay biidni illaah ilaahay oggolaanshihiisana aad ku dilayseen sharcan wa qadara sharcan buu idiin amray inaad laysaan qadaranna wuu u xukumaye marka ilaahay waa idiin rumeeyo dee way idinkii waxa weeyaan nimanka jabiyey ee baacsanayey eryanayey maxaase ka dambeeyey xataa idaa fashiltum markaad fulayowdeen ama baqateen oo watanaasactum aa ku doodeen fil amri amarkii nebigu idin siiyey waa halkuu idin yidhi ha ka dhaqaaqina waraynu joogna iyo joogi mayno amarkii nebigana aa isku qabsateen ee isku khilaafteen wa casaytum oo aad caasideen amarkii nebiga oo buurtuu yidhi ha ka dhaqaaqina aad ka soo dhaqaaqdeen min bacdi maa araakum ilaahay intuu idin tusiyey kadib maa tuxibbuuna waxaad jeceshihiin oo guushii ah ilan guusha way heleen bilowgii ah yacni markaa fulayowdeen ee isqabsateen ee amarkii nebiga caasideen ilaahay markuu idin tusay waxaad jeceshihiin kadib waa guushiiye hee weli jawaabkiidaadu ma dhicin ayaa manacakum nasrahu ilaahay guushiisii idinka ceshadayoo dib idinkala laabta oo talow maxaa sababay minkum waxaa idinka mid ah man duul yuriidu doonaya addunyaa adduunyada waa kuwii buurta ka soo dhaadhacee yidhi war qhaniimada aynu gaadhno wa minkum waxaa idinka mid ah man qaar baa idinka mida yuriidu alaakhirata aakhira doonayoon adduunya danka lahayn waa cabdilaahi bnu jubayr iyo dhowrkii nin ee ku hadhay ee khaalid binu weliid ciidankiisu intuu soo maray bartii lagu laayay iyagoo taagan oo halkii rasuulku amray aan ka dhaqaaqin cabdullaahi bnu mascuud waxauu yidhi maa kuntu adunnu anna min asaxaabati man yuriidu dunya xataa nasalat haadihi alaaya weligaymaan moodayn saxaabada rasuulka rag adduunyo dooni inay ka mid yihiin ilaa aayaddan ay soo degtay qur-aanku markaa dee runtuu dadka u sheegaa oo caadada qur-aanka ka mid maaha dadka in madaxa loo salaaxo la yidhaa laguma dhaamee dhaqaaq waayo cid loo xil qariyo saxaabada rasuulka ugu awlaysnaa bal xataa saxaabo ka kaalay oo nebi moxamed waxyaabaha qaarkood oo lagu canaantay canaan dabacsan oo latiif ah oo laga habboonaayo khilaaful awla ahaa dee waxa weeyaan cabasa watawallaa an jaa'ahu lacma cafa allaahu canka lima adinta qur-aanka waa idinka ku arkay meelo badan waa canaan yaroo dabacsan oo ilaahay addoonkiisii uu jeclaa uu ku dareensiinayo waxa uu sameeyey wax laga habboonaa inuu ahaa lagana dhaafay oo aan waxa weeyaan dee wax dhibaato ah aan u sababin marka waxaan uga jeedaa uun nebi moxamed oo khayru khalqilaha laga bilaabo ilaa saxaabada caadada qur'aanku waa dhacdo kastaba sideeda inay u sheegtay iyadoon cidna loo mujaamalayn oon madaxa loo weynayn waana sida saxda ah an yuqaala lilmuxsini axsanta walilmusii asaat qofka wanaag sameeyo waad wanaagsantahay in la yidhaah ka qaldamayna waad qaldantoon la odhan laguma dhaamay waad wanaagsan tahay waa dariiqada qur-aanka ee saxda ah allah waxau ihi minkum waxaa idinka mida man yuriidu dunyaa kuwa adduunyada doonaya wa minkum waxaa idinka mida man yuriidu alaakhira kuwa aakhirada doonaya summa sarafakum dabeed ilaahay waa idinka leexiye haddaa muuminiintii tihiin canhum canilkufaari xaggii gaalada oo gaaladaad kusii jeedeenee layna seenba waaba laydinka leexiye oo dhabarkaa u jeediseen oo cagaha wax ka daydeen sarfigu waxa weeye raggaa kusii jeedeen baa kasii jeedsateen oo dhabarka siiseen ilan way yaaceen oo waa jabeeneen uma sarafakum dabeed ilaahay waa idinka leexiye muuminiintii addaatiin canhum canilkufaari xaggii gaaladaba oo waa ka jeedsateen oo dhabarkaa u jeediseenoo waa yaacdeen liyabtaliyakum si ilaahay idinku imtixaamo arrinkaa mixnad iyo imtixaan idinsoo mareehay walaqad cafaa ilaahay waa cafiye dhab ahaan cankum idinka waa iska kiin cafiyey waxaa la yidhaha alcibratu bikamaali nihaaya laa binaqsi lbidaaya waxaa muctabarkee qiimaha leh waa wanaagga arrinku ku dhammaado ee nuqsaanta uu ku bilowda ma aha hadday bilowgii qaldameen kamaal iyo wanaag baa arrinku ku dhammaado walaqad cafaa cankum ilaahay waa idin cafiyey oo waa idinka saamaxay gefkaa gasheen wallaahu allana duu fadlin waa mid deeq iyo abaalu saaxiiba iyo gallad weyn oo calalmu'miniina mu'miniinta korkooda gallad weyn mid ay waxa weeyaan kule weeyaan rabbi subxaanahu wa tacaala id wakhti ayaa ilaahay idinka leexiyey xaggii gaaladoo dhabarka u jeediseen id waxaad ku tacalluqisaa humma sarafakum wadkurna waa loo soo qadari karaa laakiin ficilkaa yaalle kuu muuqda tacalluqeeda ka dhig id wakti ayaa ilaahay idinka leexiyey xaggii gaaladaboo dhabarka u jeediseen tusciduuna bannaanka aad yaacaseen ascada waa addahaabu fi saciid bannaanka in la socdo la yaaco ayaa looga jeedaa ascada id wakti ayaa xagga gaalada laydinka soo leexiyey oo dhabarka u jeediseen tusciduuna ay tadhabuuna fi saciid bannaanka aad yaacaseen walxaalna aad bannaanka yaacaseen laa talwuuna aydaan daymoonayn calaa axadin qofna qofna qof aan u dayanayn ee nin walba cagaha wax ka day waarasuulu rasuulkuna yadcuukum uu idinka yeedhayo fii ukhraakum xaggiinna dambe u idin lahaa ilaya ilaya yaa cibaad allah addoommadii ilaahayow soo noqda soo noqda waxoogaa dhowr iyo toban nin ayaa nebiga isku xeeray inta kale waa yaaceen fa asaabakum dabeed ilaahay wuxuu idinku abaalmariyey hamman murugo ayuu idinku abaalmariyey oo bihammin bisababi hammin murugo kale sababkeed ku sugnaatay ilaahay muruguu idinku abaalmariyey oo idinku dhacday iyo qoomamo qoomamadaasooy sababtay qoomamo kale jalaalaynku wuxuu odhanayaa yacnii qoomamaa laydinku abaalmariyey oo wahwa alhaziima waa jabitaanka idinku dhacay eed ka qoomamoona saanay ka murugooteen bihammin bisababi hammin qoomamada iyo murugadaa waxa sababtay qoomamo kale oo waa murugadaad nebiga ku murugo geliseen wa huwa khilaafukum wa firaarukum waa inaad amarkiisiina khilaafteen cararteen oo cagahana wax ka daydeen marka maadaama nebiga arrinkaa aad ku murugo geliseen idinkana murugaa idinku dhacdo laydinku ciqaabay waa tafsiir waxaa kaloo lagu fasiray fa asaabakum alla wuxuu idinku abaalmariyey hamman murugo oo bihammin ba'du waa bimacnaa calaaye ay calaa hammin murugo korkeeda ahaatay murugo murugo saaran baa laydinku abaaliyey oo waxa weeyaan ghammu alhaziima wa ghammu fawaati alghaniima waa murugadii jabni yacnii jabidaad jabteen iyo guuldarrada qoomamadeedii iyo murugadii waxa weeyaan haniimo la'aanta haniimada idin seegtay taana waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray hamman calaa hammin murugadii jabniinkaa idinku dhacee aad jabteen iyo murugada warkii beenta ahaa ee la baahiyey nebiga waa la dilay aad ka qoomamooteen labadaa ama saddexdaa kii la yidhaahdaba fa asaabakum alla wuxuu idinku abaaliyey khamman murugo bikammin bisababi khammin murugo kale sababteed ku sugnaatay ama bikammin calaa khammin murugo kale korkeeda ahaato murugo murugo saaran baa laydinku abaaliyey maxaa sidaa loo yeelay likay laa taxzanuu fa asaabakumta haddii lagu tacallujiyo haddii tacalluqa laga dhigo fa asaabakum laadu ma camal falaysee waxaa la odhanaya waa sila ama tawkiid oo murugada iyo qoomamada waxaa laydinku abaaliyey likay laa taxzanuu likay taxzanuu si aad uga qoomamootaan oo uga murugootaan calaa maa faatakum wixii idin seegay ee haniime ah walamaa asaabakum wamaa asaabakum iyo wixii idin helay oo dil iyo dhimasho iyo dhaawac ah si aad uga murugootaan marka labada laaba naafiye maahee waa sila ama tawkiid oo ma camal falayaan haddii walaqad cafaa cankum lagu tacalluqiyana waa sida raajixa ahe laad waa camal falaysaa oo waa naafiyo macnuhuna wuxuu noqon walaqad cafaa cankum ilaahay waa idin cafiyey oo gafkaa gasheen wuu idinka dhaafay waayo likay laa taxzanuu ilain labadu hadday isugu biiri lahaayeen dhibaatadanoo ku dhacda iyo dembigoon laga dhaafin dee waxay noqon lahayd arrin culus laakiin ilaahay waa idin cafiyey likay laa taxzanuu si aydaan uga murugoonin calaa maa faatakum wixii idin seegay ee haniime ah walaa maa asaabakum iyo wixii idinku dhacay toona oo dil iyo dhaawaca si aydaan uga murugoonin ayaa taa waxa laydinku ilowsiiyey ilaahay inuu idin cafiyey oo idin saamaxay wallaahu allana khabiirun waa kii u xog ogaalsanee yacni ogaal iyo cilmi badan bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan wallahu aclam